galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa sabtishn iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun sagaal iyo toban saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo halkan washington waa sagaalkii aruurnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com sidoo kale xifimada magaalooyinka geeska afrika qaarkeed ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad rayida oo xalay lagu laayay magaalada gaalkacyo iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo jawaab deg dega ka dalbaday galmudug
runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye dad onosanti a masaakiin ah oo shaqaysanaayo oo duruufahoodii nolosha la tacaamulaayo in ayagoonan waxba galabsanin inta loogu tego deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaraxyo ay dad ku dhinteen oo muqdisho ka dhacay maanta
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta ka dhacay gaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho gaarigan ayaa qarxay iyadoo ay rasaasa ku wadaan ciidamada ammaanka ee ka shakiya iskuna dayey inay joojiyaan wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdullaah ayaa ku soo warramaya in uu arkay meydadka ilaa iyo toddoba qof oo yaalla halka uu qaraxu ka dhacay qarax kale ayaa isna waxa uu ka dhacay meel u dhow isgoyska namber afar wadada aada eerboorka ah magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa isna waxa uu ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamada ammaanka ah ayaa ka shakiyey gaarigan oo islamarkaana joojiyey waxaanay ka dejiyeen darawalkii saaraa ka hor inta uusan qarxin saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in darawalkii gaarigaasi ay hayaan baarisna ay ku wadaan wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in xalay koonfurta magaalada gaalkacyo lagu dilay sagaal qof oo rayd ah raggan la laayay ayaa dhammaantood ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaana la sheegayaa in maleeshiyaad hubaysan ay kasoo qabteen guryahooda kadibna ay toogteen laba ka mid ah ragga la dilay ayaa la tilmaamay inay ahaayeen walaalo sidoo kale ragga weerarka geystay waxay dhaawaceen laba qof oo kale oo rayda maleeshiyaadkan dilka geystay ayaa dadkaasi dilkooda waxa uu yimid kadib markii gudaha magaalada gaalkacyo lagu dilay sarkaal ka tirsanaa nabad sugidda galmudug oo lagu magacaabi jiray calidhiif kaasoo dilkiisu ay sheegteen kooxda al-shabaab saraakiisha ammaanka ee galmudug ayaa tilmaamay in dad lagu tuhunsan yahay inay kulug lahaayeen dilka sagaalka qof ee rayidkaah ay soo qabteen dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo dhacdadan ka hadlay ayaa muddo saddex maalmooda u qabtay in maamulka galmudug ay jawaab ka bixiyaan arrintan dhowaan ay ahayd markii afar qof oo kasoo jeeda isla deegaanada koonfur galbeed lagu dilay goob shinida lagu xanaanayo oo ku taala duleedka magaalada dhuusamareeb halkaas oo rag hubaysan ay ku togteen
wararka ka imaanaya ismaamulka wajeere gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in qarax miino oo khasaare kala duwan dhaliyey saaka barqadii lala beegsaday gaari nooca ciidamada ah oo ay leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda kenya gaariga qaraxa lala beegsaday oo ay saaraayeen ciidamada loo yaqaano a b ga ee kenya ayaa markii hore waxa uu ka yimid magaalada wajeer isagoo markii isagoo kusii jeeday degaanka la yidhaahdo konton ayaa waxaa qaraxa lagula beegsaday inta u dhexaysa degaanada qoraf xaraar iyo konton oo ku yaala xadka kenya iyo soomaaliya ee dhinaca gedo inkastoo ay liidato isgaarsiinta goobta qaraxa lagula beegsaday ciidamada kenya haddana wararka laga helayo degaanada ku dhow dhow goobta uu qaraxaasi ka dhacay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa ay ku dhinteen ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamadii qaraxa lala beegsaday si rasmi ahna looma oga khasaaraha dhaawaca askartan goobjoogayaal ayaa sidoo kale v o edu xaqiijiyey in saddex ka mid ahaa askarta la qarxiyey ay ka baxsadeen iyaga oo dhaawaca kadibna ay xiriir la soo sameeyeen magaalada wajeer warbaahinta gudaha ee dalka kenya ayaa waxay baahisay in laga cabsi qabo in qaraxa ay ku dhinteen ilaa iyo saddex iyo toban ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday deegaanka uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa habeen hore lagu afduubay ilaa iyo saddex ka tirsan ciidamada kaydka ee kenya kuwaas oo ay markaasi afduubteen sida la xaqiijiyey maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab
iiraan ayaa joojisay bishii may dhaqangelinta heshiiskii nukleerka ee sanadkii laba kun shan iyo toban isla gaareen dalalka quwadaha waaweyn ee dunida kadib markii maraykanka uu heshiiskaasi ka baxay laba kun sideed iyo toban islamar ahaantaasi iiraan uu ku soo rogay cunuqabatayn madaxweyne xasan ruuxaani ayaa u sheegay hogaamiyaasha dalalka ruushka shiinaha iyo kuwo kale oo eshiya ka socday inaysan iiraan keligeeda heshiiskaasi ku dhegnaan karaynin hadalkaas ayuu ka sheegay ruuxaani shir ka dhacay tajikistan hadalka ruuxaani ayaa imaanaya xilli xiisadda tehraan iyo washington ay cirka isku sii shareerayso oo ay washington ku eedeynayso tehraan inay ka dambeyso weerarkii khamiistii lagu qaaday maraakiib shidaal sidee oo marayay biyaha gacanka tehraan ayaa diiday eedaas ruuxaani ayaanan shirkaasi kusoo hadal qaadin weerarka maraakiibta shidaalka qaada lagu geystay isbuucan biyaha gacanka sidoo kale faahfaahin kama bixin waxa ay iiraan qaadi doonto ama ay jeclaan lahayd inay aragto in la sameeyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in moscow ay ilaalinayso heshiiskaasi waxaana uu dalalka kale ee saxiixay ugu yaray inay sidaasi sameeyaan
halka warkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wararka ka imaanaya gobolada dhexe ayaa sheegaya in xalay koonfurta magaalada gaalkacyo lagu dilay sagaal qof oo rayida raggan la laayey oo dhammaantood ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa maleeshii hubaysan ay ka soo qabqabteen guryahooda kadibna toogtay laba ka mid ah ragga la dilay ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa la sheegay inay ahaayeen walaalo sidoo kale ragga weerarka geystay waxa ay dhaawaceen laba qof oo kale wariyaha v o eda magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray maleeshiya beeleed hubaysan ayaa xalay fiidkii magaalada gaalkacyo dilwadareed ugu geystay sagaal ruux oo rayida ah laba kale oo dhaawacana la dhigay isbitaalka koonfureed ee gaalkacyo kuwa oo sida la sheegay lagala soo baxay xaafadihii ay ka deganaayeen daanta koonfureed ee gaalkacyo taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug gaashaanla sare cabdi jaamac cabdulla xabeeb ayaa sheegay in dadka dhintay dhammaan ay kasoo kala jeedeen deegaanada maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ee soomaaliya islamarkaana ay ciidanku wadaan baaritaano sidii wax looga qaban lahaa cid walba oo qeyb ka ahayd dilalkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waxaan marka hore uga tacseynayaa maamulada ay ka soo jeedaan hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaan leedahay samirga iman allah naga siiyo dhammaantaya way naga wada dhinteen dad aan caqligood ehel u ahayn baana waxaa geystay waxaan leenahay ayagana jannadii allah ka waraabiyo eheladii ay ka soo jeedeenna samirga iman allah ka siiyo dhammaantood sargaalka dhintana waxaan leedahay isagana jannadii allah ka waraabiyo asagana gacan ka xaqdaran baa dishay dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in muxuu ahaay ay la dabageli doono oo aan dabagal ku samayno oo wixii shilalkaa geystay jawaab cad laga bixiyo haddii nafta alla noo daayo waxaan rabnaa muxuu ahaayey waxyaalaha sidaa u dhacay maamullada inaan uga tacsiinayna mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wixii dhegaystayna aanu dabagal ku samayno haddii alla idmo dadkan reer galmudug bay ahaayeen raalli kama nihin wixii xala dhacay waxaan raalli ka noqon karna ma aha sargaalka dilkiisa raalli lagama noqon karo kuwa ka horreeyaa la laayey in inta la laayo lagu badbaado se raalli lagama noqon karo ayagana in inta la laayo la sugo raalli lagama noqon karo dhammaantood tale iyo go'aan iyo mas-uuliyad baa ka soo bixi doonta duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa sheegay in dadka la dilay ee ahaayeen kuwa deegaanka deganaa muddo dheer islamarkaana aan laga hari doonin dadkii ka dambeeyey dilkooda waxa uu sidoo kale tilmaamay in gaalkacyo ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan dilalka dhacayana aan loo dulqaadan doonin dadkaani waa dadkii nala noolaa ilaa iyo labaatan sano ka badan oo dadkan ku milmay aad iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacay eheladoodii iyo maamullada ay ka soo jeedaanba waa uga tacsiyeynaynaa samir iyo iimaan allaha naga siiyo dadkii dilayna sidaa looga hari maayo waa la dabagelhayaa in lasoo qabtaanaan rajaynaynaa waxaan rabnaa in meydka la aaso waxaan rabnaa in laysku yimaado oo odayaashii iyo maamulladii iyo shir markaa kabacdi iyo sidii wax loo xallin lahaa iyo sidii dadkii wax geystay looga dabategi lahaan aan galno markaa kabacdi mar labaad iyo mar saddexaad waan ka tacsiyeynayaa geerida foosha xun oo dhacday waxaan rabaa ciidamada reer galmudug magaaladan magaalo yar weeye ilaa kun iyo shan boqol oo hubaysan baa joogta habe walba in qof la dilo oo lagu badbaadaana sax maaha waxaan leenahay amniga ha la sugo amniga dadka shacabka ha la sugo sidaani si saxa ma aha kuwii ciidamadu ay qabteen waxaan rabaa inaan caddeeyo way xiran yihiin baaritaan bayna marhayaan qofkii dembi lena haddee dembi buu yeelan doonaa qofkan dembi lahaynna waa la sii daynaya gacan ammaanuu ku jiraa sheekh muxiyadiin sheekh yuusuf barre oo ka mid a culimmada gobolka ayaa v o a uga warramay kulan culimmada ay ka yeesheen dhacdadii xalay waxa uu mas-uuliyiinta maamulka galmudug ee gobolka ka dalbaday sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa koocihii ka dambeeya dilka dadka rayidka ah waxaanu aad iyo aad u dhaleecaynaynaa waxaan aad iyo aad uga soo hor jeednaa waxaan aad iyo aad u xumaynaynaa dhacdada gaalkacyo ka dhacday ee sharciga islaamka ka soo horjeeda ee dhaqanka wanaagsan ee bani aadamnimada ka soo horjeeda ee dhaqanka wanaagsan ee soomaalinimada ka soo horjeeda culamaadudiinka gobolku si deg dega ayay arrintaa iskaga arkeen waxayna soo jeedinayaan dadkii falkaa geystay ayadoo kaydkii ilaahay jalla wacalaa uu u dhigay waciidkii iyo hanjabaaddii ilaahay u ballan qaaday ay meeshooda u taallo maamulka iyo dadka waxgaradka ah ee deegaanka jooga tilaabo munaasiba inay qaadaan haddaynan tilaabo munaasiba ayna qaadin ilaahay wuu kula xisaabtamayaa mas-uuliyadda ay hayaan ilaahay wuu kula xisaabtamayaa waxa dheeraadka ahu ilaahay uu siiyey sidaasaanu usoo jeedinaynaa uguna baaqaynaa soomaaliya meelay joogto xumida in layska kaanshado oo laysugu tago xumida in layska celiyo wanaaggana laysku kaanshado oo gacanta laysku qabsado dadka taagta daran ee ducafada ah ee ee tabarta aan lahaynna meel ay joogaanba inay badbaadaan loona hiiliyo laysna garab taago ayaanu ku baaqaynaa dilkan dadka rayidka ah ayaa yimid ka gadaal markii xalay bartamaha magaalada gaalkacyo lagu dilay cali tahliil cadceed oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda soomaaliya qeybta galmudug waxaana dilka sagaalka ruux loo aanaynayaa inay geysteen maleeshiyaad ku hayb ahaa allaha u naxariistee sargaalka la dilay dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ayaa dhammaan ahaa dad kasoo kala jeeda deegaanada maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaana dilkan uu noqonayaa kii labaad oo toddobaad gudihiisa ka dhaca deegaanada maamulka galmudug ee loo geysta dad rayida oo kasoo jeeda qeybo ka mid a gobolada koonfureed ee soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen oo dhacdadan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay islamar ahaantaasina waxa uu muddo saddex maalmood ah u qabtay in maamulka galmudug ay kaga soo jawaabaan arrintan madaxweynaha koonfur galbeed oo ka hadlayay baydhabo ayaa hadalladiisa waxaa ka mid ahaa runtii wax aad iyo aada looga xumaado waaye dad onosanti a masaakiin ah oo shaqaysanayo oo daruufahoodii nolosha la tacaamulayo in ayagoonan waxba galabsanin inta loogu tego deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo aad iyo aad baan uga xunnahay wax loo dulqaadan karana maaha waa ka tacsiyeynaynaa maamulka galmudug odayaasha dhaqanka galmudug siyaasiyiinta galmudug intaba waxaan ka rabnaa oon uga fadhinaa dhacdadii labadii dhacdo oo galmudug ka dhacday labadiiba inay naga soo siiyaan jawaab deg dega dadkii falkaas geystay oo dadkaas masaakiinta ah dhibaateeyey inay jawaab deg dega naga siiyaan oy cadaaladda geeyaan oon aragno sida ay u dhacday arrintaas sida ugu dhaqsaha badan waxaanan ka filayninna ay tahay si kastaba ha ku timaado waxaan uga fadhinnaa inay jawaab deg dega naga soo siiyaan arrintaas oo ay yidhaahaan saa ciddii waxaan suubisay ay noo soo sheegaan ay gacanta ku qabtaan oo ay soo saaraan maxkamad sida ugu dhaqsaha badan annaga maamul koonfur galbeed ahaan waxaan suubinnay oon ku dhawaaqnay guddi deg deg ah oo arrintaas ka shaqaynaayo oo sida ugu dhaqsaha badanna meesha u tagaayo oo ogaanayo meeshaas wixii ka dhacay oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaanno yaan sida ugu dhaqsaha badan ugu diri doonnaa hadduu ilaahay yidhaaho maamulka galmudug ugu dambayntii dadka reer galmudug ee gobolladaas joogo gobollada kaloo soomaaliyeed saa og tihiin soomaaliya waxay qaadatay system federaal meel kasta oo joogto iyo nidaam federaal ahaa la suubiyey haddii aad qabtaan haybsooc xarig dil dhibaato aad ku qabtaan deegaanada kaleoo soomaaliyeed oo aad joogtaan maamulkiinnii iyo deegaankiinnii dib ugu soo noqda ka shaqaysta cidna ha ku eedaynina deegaanadiinna imaada jooga annaga maamul ahaanna waxaan ballan qaadaynaa inaan dibudejin idiin suubinno intaas waxaa dheer dadka reer galmudug oo aad la nooshihiin iyo dadka gobollada kale oo soomaaliyeed joogoo dhan oo aad la nooshihiin si nabada kula noolaada si nabada kula shaqaysta dadka dulmiilowyaalka oo shabaabka oo masiibada wada oo isku kiindiraayo iska ilaaliya dadka aad la nooshihiinna ka ilaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafda gareen oo ka hadlayay dhacdadii dadka rayidka lagu xasuuqay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayuu kaasi ahaa halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen saddex iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho gaarigan ayaa qarxay iyadoo ay rasaasa ku wadaan ciidamada ammaanka oo ka shakiyey iskuna dayey inay joojiyaan qarax kale ayaa isagana waxa uu ka dhacay meel ku dhow isgoyska namber afar wadada aada eerboorka magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa isna waxa uu ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefonka waxa uu kala xiriiray waryaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabduleeh oo qaraxaasi noo faahfaahiyey waa mahadsan tahay qarax loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada amniga gaar ahaan bar kontarool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada iyo aqalka xarunta golaha shacabka ee sayidka loo yaqaan gaarigan la sheegay inuu ka buuxo waxyaabaha qarxa waxuu ka yimid sida ilaah amnigu ay sheegayaan dhanka degmada howlwadaag wuxuuna si xoog usoo dhaafay kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada kadib rasaas ay ku fureen ciidanka ilaalada madaxtooyada ku sugnaa kontaroolka sayidkana sidoo kale rasaas ay ku fureen taas ayaana keentay in gaariga uusan gaarin kontaroolka gaar ahaan halkii la ilaalinayay wuxuuna markii dambe ku qarxay meel aan kontaroolka ka fogeyn halka loo yaqaano sayidka gaar ahaan intuu dhexayso kaano shidaalo hees lagu magacaabo iyo xarunta ama kontaroolka laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada iyo xarunta golaha shacabka meeshaas aan aada uga fogeyn wax khasaaro oo ka dhashay qaraxaasi khasaaraha ugu badan ee qaraxan uu saabuq u ahaa gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ku qarxay meel aada loo ilaaliyo marka loo eego amniga muqdisho gaar ahaan afaafta xarunta golaha shacabka iyo sidoo kale kontaroolkan weyn ee laga ilaaliyo mid kamid a dhabayaasha madaxtooyada gashe loo yaqaan sayidka marka sideed qof ayay dhimashadu sheegayaan halka dhaawacna saddex iyo labaatan qof uu yahay waana wakti hore marka loo eego xoogaha hay-adaha amnigu ay bixinayaan inkastoo dowladdu aysan ku faahfaahsan weli aysan arrinta kaga hadlin sidoo kale qarax ayaa ka dhacay halka loo yaqaan dhabaha lamber afar ee laga ilaaliyo garoonka aadan cabdulla cusmaan qaraxaas waxaa la sheegay inuusan khasaaro weyn geysan marka laga reebo burbur soo gaaray goobo ganacsi oo halkaasi ku yaalaya hoteelo iyo dhaawac la sheegay in qofkuu soo gaara qaraxyadan markay dhacayeen baarlamaanka maxaa ka socda muxuu ka hadlayay fadhiga golaha maanta waxaa looga hadli lahaa akrinta arrin la xiriirta qorsheynta marka laga hadlayo iyo miisaaniyada socda iyo arrin wasaaradda maaliyadda la xiriirto ahayd laakiin kooram la-aan ayuu u baaqda fadhiga maanta oo maysan suura gelin balse xildhibaanadu fadhi gaara oo arrintaa quseen ay kaga hadleen waxaa aada looga hadlay arrintii la xiriirtay magaalada gaalkacyo oo sagaalka qof lagu dilay waxaa aada uga hadla xildhibaanada golaha shacabka waxay sheegeen inay tahay arrin laga xumaado laakiin fadhiga markuu soo idlaaday oo guddoonku soo qoray oo markii lasoo baxay ahee saxaafadda iyo xildhibaanada golaha ay kasoo baxayeen oo halkaas markii intaanan fadhiga gudaha laga soo dhammaan oo saxaafadan kamid ah intaan banaanka lasoo istaaginba qarax ayaa dhacay rasaas xoog la ayaa ka horreysay qaraxa ka hor kadibna qaraxaas ayaa dhacay marka waxay ahayd xilli baarlamaanka uu kasoo baxayo fadhiga
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabduleeh oo ka waramayey qarax goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu la hadlayay wariyaha v o a maxamed colaad xasan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal alaaba barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana ku eegnaa oo aan dhegaystayaasha dib ugu xasuusinaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan soomaaliya ka dhacay xubno ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya ayaa shir toddobaadkan ku lahaa magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaana wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre uu sheegay in dowladdu ay ka walaacsan tahay kulmada iyo shirarka siyaasadeed ee nairobi ka socda hadda siyaasadda kenya iyo soomaaliya iskuma dhuul doorasho walaalaheen xaggay garuun ku dhuftaan xaggay bur ku dhuftaan xaggay dhagax ka tuuraan annagoo aamusnaantaas ayaan door bidnay taasaanan wadaynaa maxaa yeelay haddii wixii ka xanaajiyaba ay xanaaqsan yihiin ilaa ay qaboobaanay degaan waa inaa walaalkaa u miirisaa annaga siyaasad noocaas ayaan ku dhaqmaynaa waana dhibaysaa markaan aragna maamul goboleedyadiioo ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shiraay meelay ku shiraan ma aysan waayin waana dhibaysaa laakiin haddana waxaan kor u qaadqaadayna ma aha iyagaas laftirkooda maraa caqli u soo bixi doonaa oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaaliga ee soomaaliya oo toddobaadkan ka hadlay shirarka madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay nairobi ku yeesheen kaas oo madaxdu ay uga hadlayeen arrimaha siyaasadda waddanka soomaaliya dhacdooyinka kale ee toddobaadkan aan dhegaystayaasha u baahina waxaa ka mid ah toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta dhiig ku-deeqidda caalamka soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha ay qalalaasaha ka dhacaan ee dunida sida qaraxyada iyo iskahorimaadyada hubaysan ee dadku ay ku dhaawacmaan gudoomiyaha hay-adda dhiig ku-deeqista soomaaliya doctor cumar cabdiraxmaan xabeeb ayaa v o a waxa uu la wadaagay muhiimadda ay maalintani leedahay isagoo dadku ku dhiirgeliyey inay dhiig dadku ugu deeqaan dalkeena ma leh keed qaran oo wakhti badan dhiiga keedin karo balse isbitaalaadka waxay leeyihiin dhiigag oo baryo yaali karo muddo yaali karo oo yaryar balse sidaasi darteed lagama maarmo in keed qaran la helo oo muddo dheer qofkii dhiigu markuu shubo ilaa lix bilood ilaa iyo sanad qaar yaali kara balse sidaasi darteed dalkeena wuxuu ku jiraa soo kabasho ilaa iyo soo kabashadaasi umatu salaad sida kuu qabata ayaa loo dukadaa taasi waxay keenaysaa inaan hoosheena sii wadano kaasi waxa waa gudoomiyaha hay-adda dhiig ku-deeqista soomaaliya doctor cumar cabdiraxmaan xabeeb oo toddobaadkan v o a la hadlay toddobaadkan shaqaaqo ka dhacday isgoyska kalabeer ee degmada jawiil ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sababtay inuu ku dhinto taliyihii ciidamada biliiska ee gobolka hiiraan kaashanla dhexe maxamed macow xalane arrintani waxay salka ku haysay muran soo kala dhex galay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed oo xilka toddobaadkan laga qaaday islaamar ahaantaasina diiday in xilka qaadistaasi ay tahay mid saxa markii ugu horreysay toddobaadkan waxaa soomaaliya laga xusay maalinta badaha caalamka oo sanad kasta la xuso waxaana soomaaliya oo ah dalka ugu xeebta dheer ee qaaradda afrika muhiimadda ay maalintan u leedahay toddobaadkan v o eda sharaxaad ka siiyey agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaaliga ee soomaaliya injineer maxamuud sheekh cabdulaahi badrudiin oo khadka telefoonka toddobaadkan iigu warramay muddooyin fara badan ayaa qorshayaashan ay soo socdeen laakiin markii ugu horreysay ayaa waxaa sanadkan suuro gashay in ay soomaaliya ka mid noqoto wadamada xusay maalinta badaha adduunka oo ilaa afartan iyo afar boqol iyo afartan iyo afar wadan ayay waxay ku noqotay wadankii afartan iyo shanaad wa waa tahay waxaa jirta in soomaaliya ay kasoo kabsanayso colaado iyo dhibaatooyin marar badanna ay jiraan tuhunno oo sheegaya in xeebaha soomaaliya dhibaatooyin ay ka jiraan hadday ahaan lahayd burcadbadeed hadday ahaan lahaayeen mararka qaarkood oo quwado shisheeye ay ku daadiyaan sun dhibaato ku keenaysa dadka ku dhaqan hareeraha badda iyo kuwa kale ee ka jillaabtaba arrintani wasaaradda aada adigu agaasimaha ka tahay maxaa uga qorshaysan markay timaado qashinka iyo waxyaabahan buluushinka badaha lagu sheego wax badan oo xaqiiqooyina lagama hayo way dhici kartaa wayna horeyna dabcan meediyaha iyo meelo badan baa sheegay in soomaaliya badeeda qashin lagu shubo sidaasoo kale dadka soomaaliyeed waxay ku shubaan xeebaha degan qashin fara badan ayay badaha ku shubaan taasina waxay ka hor imaaneysaa ooy keenaysaa caafimaadkii dadka noolaha gudaha ku nool iyo dadka bini aadamka iyo iyo noolaha aan ku dhex jirin badda intaba saameyn bay ku yeelanaysaa marka waxyigelin ma jirtaa oo aad doonaysaan ama dadka aad ku dhiirigelisaan inay fayadhowrka iyo nadaafadda ay ka shaqeeyaan waxa weeyaan wasaaraddu waxay wadaa ololo ballaaran oo ku saabsan ilaalinta deegaanka badda waxay rabtaa inay maxaa la yidhahdaaye ay ay ka hortagto lana dagaalanto buluushinka gudaha ah ee dadka ku shuba qashinka xeebaha ku shuba sidoo kale dhinaca kale waxaa socda kambayno iyo olo-ole ku saabsan wacyigelinta dadka xeebaha degan iyo guud ahaan dadka badda ka shaqeeya muhiimad intee leeg ayaa la odhan karayaa soomaaliya way ugu fadhidaa ka faa'iidaysiga badda maadaama soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer ee africa muhiimadda badda ay u leedahay soomaaliya wax lasoo koobi kara ma ahan marka laga soo tago in badda soomaalidu ay kalluunka ka cunto oy noolaha ku dhex jira dabato oo ay soo ugaarsato marka laga soo tago waxaa jira baddu sideedaba waa ecosystemka dunida ugu ballaaran waxaa laga helaa cuntadoo kale waa laga helaa waxaa laga helaa hawada waa laga helaa roobka waxay qeyb ka tahay inuu roob yimaado oo roob la helo waxaa qeyb ka ah maxaa la yidhaahdaye badda ayaa qeyb ka ah waxay kontarooshaa cimilada dunida kuleylka iyo qabowga iyo iyo maxaa la yidhahda waxaasoo dhanna waa waxyaabo uu nooluhu u baahan yahay marka ay timaado muhiimadda dhaqaale ee baddu ay soomaaliya u leedahay waxaa jira oo dareemi kartaa badda waa laba zone waaye marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan soomaaliya qeyb waxa weeyaan waxaa loogu talagalay kalluumaysatada soomaaliyeed oo waa xeebta laga bilaabo ilaa iyo labaatan iyo afar newtical mile waaye qeybta kale waxaa la yidhaahdaa economic zone ayaa la yidhaahdaa economic zonekaasna waa qeybta ay maraakiibta shisheeyaha ay ka kalluumaystaan oo ay soomaaliya hadda bilowday sanadkii ugu horreeyey inay bixiso si transparenty ah ay u bixiso laysano ay siiso wadamo shisheeye taasoo qeyb ka noqon karta ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah ee badaheena lagu hayo iyo sidoo kale soo kordhin karta dhaqaalaha iyo miisaaniyad sanadeedka dalkana wax weyn kusoo kordhin karta kaasi waxa uu ahaa agaasimaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaaliga ee soomaaliya injineer maxamuud sheekh cabdulaahi badrudiin oo toddobaadkan v o eda la hadlay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebgabaynayaa tan iyo kulinta dambe nabadgelyo waa tahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan ayaan idin leenahay kusoo dhowaada markan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan dandure iyo caashe ibraahim aadan ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horreeya ibraahim oo markiiba haddaan daf soo idhaahdo waxaa soo diray oo ugu horreeya ibraahim nolosha buu ku magac dheer yahay iyo afraxow guure siyaad cabdalle qays iyo shacni ina muuse cabdiweli cumar cabdulle cabdifataax indhaca shaq baa la yiri iyo sidoo kale basra jees buulay iyo shirwaca xasan afrax iyo liibaan cabdulqaadir maxamed iyo munabare iyo aadan qays iyo fartuun cabdicasiis dhaqane iyo raaxo xasan gasle baa la yiri iyo yaasir dhaqane iyo cabaas nuur weyne iyo ciise cabdi ciise axmed garaad faarax sharaawe iyo faarax lamaane iyo maryan muxyadiin gacal dhammaan dadkan iyagoo kala jooga daafaha dunida waxay ambaliyo aroosoo farxad la u dirayaan cumar aadan yuusuf oo ku magac dheer cumar americo iyo naciima cabdi naasir oo ku aqalgalay magaalada beledweyn taarikhdu markay ahayd sagaalka bisha juun ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara ubad kheyr qaban rabahidin kala siiyo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho yaasiin jaamac maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo siciid cali maxamed ifraax cali maxamed iyo sacad maxamed daahir maxamed cali calin iyo nimcaan jaamac maxamed sabaad maxamed diiriye iyo saado maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye waxay jecel yihiin iyagoo jooga dunida daafeeda inay taaniyad gaarsiiyaan maxamuud yuusuf iyo hinda cali maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horreysa ee barnaamijka ay dhegaystayaashaan u haynan ibraahino waa heesta kalgacayl waa kalgacaylku waa qani waxaa ku wada luuqaynaya labada fannaan hibe maxamed iyo saalax caasim
gacayl codadkii hibo maxamed iyo saalax qaasim haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonayn dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray rayaale ibraahim cali oo jooga soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan waxaana uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo xaaskiisa xaawo cabdi cilmi iyo ilmihiisa oo kale ah luqmaan rayaale ibraahim maryan rayaale ibraahim maxamed rayaale ibraahim baxsan rayaale ibraahim iyo ibraahim rayaale ibraahim iyo waxa uu yidhi carruurteeda habaryartood qabiira cabdi cilmi waxaan filayaa inay ku dhegaysanayaan
waxaan soo qabanayaa dhambaal ciwaan looga soo dhigay tahniyad aroos oo wacaanna waxaana diraya dadka kale ah ifraax cali maxamed iyo saciid cali maxamed iyo sidoo kale maxamed ciise maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed iyo saacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin iyo sabaad maxamed diriye saade maxamed diriye iyo triig maxamed diriye dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniyad aroos oo wacan ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday baa la yidhi hindaah cali maxamed iyo saygeeda qaaligaah baa la yidhi maxamuud yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel nasteexo baa la yidhi waxaana leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waaraa ee bana ubad khayr qaba uu kala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalkan waa dhambaal hambalyaa wuxuu naga soo gaaray ee ducaasho maxamed jaamac iyo adeer cabdi faarax jaamac adeer cali maxamed jaamac iyo maxamed daahir faarax xasan nuur maxamed maxamed xasan xafse xaaji cilmi cabdiweli nuur maxamed maxamed aadan tiici liibaan nuur axmed luul axmed saciid shamse axmed saciid iyo dhammaanba ilmo jaamaca diini deeqo nuur ilka case waxaanay taaniyad u dirayaan cali qaran iyo miski nuur ilka case oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada london waxaana ay leeyihiin guur keyr qaba ayaan eebbeeda kaga baraynaa dhambaalkanna wuxuu ku bilowday dhammaan waan salaaminaa shaqaalaha v o a gaar ahaana bahda hambaliyada iyo heesaha waan idinka guddoonnay waxaana haba yidhaahdeen axmed cabdulaahi jaamac gadood iyo xuseen ciise barre iyo maxamed cabdulaahi iyo mahad yuusuf kayaad iyo maxamed faarax dhagacadde maxamuud xuseen cali fitig iyo raage faarax yaxye iyo maxamuud dhagaafe iyo hure dhagoole iyo waxay dhahdeen cabdulaahi hure jibriil ugaas hure jibriil iyo cusmaan cabdiqaadir xuseen xalus iyo jaamac saciid yuusuf jaamaca diyaano dadkaasi waxa ay kala joogaan gaalkacyo jiracle iyo degmada bookh waxaanay jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba gaarsiiyaan farxaan cali yaxye iyo yurub xasan dhagabuuro oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen goldogob waxaana ay leeyihiin waxaan eebada kaga baryaynaa inaad arooskiina kala kulantaan nolol bashbash iyo barwaaqo leh eebana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahino heesaa toddobaadkan way shidan yihiin soo maa ile weli waa la ciidayaaye u soo qabanaynaa bun iyo salool haye bun iyo salool waa qaxwo iyo daango
waxaa ku luqaynayaa axmed carshi
subax baad kacdaa noloshuwa sadarka loo adoon si qorshaystay way si kaleya kugu soo sintaa way ilen ilen subax baad kacdaa noloshuwa sadarka loo adoon si qorshaystay way si kaleya kugu soo sintaaway sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sigsaadgalay baa jire maxaa saxmile qaldamay sigsaadgalebaa jirey maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii somaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malahasaar baa haye jacaylkeenii samaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malahasaar baa haye
tahay bal maantana waa jimce bun iyo salool u samee waa tahay waa tahay aad baan heestaas ibraahim ula dhacay sida jiibka cambuuladayaa laga tegey bashaarada dhacaysa ma arkin miya ibraahimo bun iyo saloolii laga dharga way caddayd waa tahay axmed aarashe codkiisa macaan iyo fanaaniinta la jiibinaysa haddaan intaasi ku dhaafno dhambalada dhinacooda mar kale haddaan jalleecno dhamaalkan waxaa ugu horreeya dadka diraya cabdiraxiin axmed nuur iyo waxa uu joogaa magaalada guriceel ee gobolka galgaduud waxaa dadka tahaniyadda la diraya ee dhambaalkan ku jira ka mid ah xasan xuseen xasan iyo yaasiin gacmadheere iyo nimcaan iyo sidoo kale falastiin khaliif iyo igraan aragsan iyo mahad hubeeye iyo sawde xuseen iyo foos axmed nuur iyo cabdicasiis cabdulaahi mukhtaar waxay dhammaantood iyagoo isku duubanaya hambalyo dhalasho oo farxadla u dirayaan cali macalin salaad iyo hooyo aamine maxamed faarax oo uu wiilgu dhashay magaalada guriceel baa la yidhi ducada waxaa la yidhi waa caasho cuud waa tahay wiilkaasi ibraahimow waxaa la yidhi caashaha u ducayso waa tahay waxaan leeyahay wiilkaasi allah ka dhiga midkii soo weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray axmed salaad cali geedo qorow cabdiraxmaan cali geedo qorow cabdulaahi cali geedo qorow cabdinuur cali geedo qorow bashiir cali geedo qorow cabdiqaadir cali geedo qorow axmed maxamuud geedo qorow cabdulaahi maxamuud geedo qorow cali saciid maxamuud geedo qorow iyo aadan maxamuud geedo qorow iyo liibaan cabdulaahi geedo qorow iyo shariif maxamed axmed iyo axmed cabdulbaasid xaaji aadam iyo xaawo cali geedo qorow safiya cali geedo qorow maryan cali geedo qorow xaawo maxamuud geedo qorow nadiifo maxamuud geedo qorow iyo dahabo maxamuud geedo qorow iyo faadumo cusmaan sheekh ayaan axmed barre iyo faadumo maxamed warsame saare macalin cabdiraxmaan xafse axmed cabdulbaasid waxa ay dhammaantood kala joogaan maraykanka iyo soomaaliya waxayna tahniyada gaarsiinayaan cabdiweli cali geedo qorow iyo seynab sheekh ciise maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aad bashbashii barwaaqo kala kulantaan ee banowda kala siiyo owlaad kheyr qabta waa tahay dhakiyaasa ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan soo qabanaynaa malyuun hibala siista waxaa ku luqeynayaa maxamed sulaymaan afka luqunta ensaha hanaankai laafya afka luqunta ensaha hanaankai laafya talaabada habsamidiyo hasaa wahida malyuun hibola siista talaabada habsamidiyo hasaa wahida malyuun hibola siista wadayo jogsiga halkay timuhu gaadheen ciladayo jogsiga halkay timuhu gaadheen anay huqibu reebtee sohor joogsigeeda malyuun hibola sisanay huqibu reebtee sohor joogsigeeda malyuun hibola sista hadafkayo sheekada hubkay xidhaad nimaandeeq hadafkayo sheekada hubkay xidhaad nimaandeeq tanan kuhii qaadme haybadeeda keliya malyoon hebala siista haybadeeda keliya malyoon hebola siista adduun helaa nafteedeninhoodiyo nasiiblaa adduun helaa nafteede jidkeed uga hanweyne ago kurtida keliya malyoon hebola siista agogteeda keliya malyoon hebola siista hensaha hanaankai laafya habka luqunta hensaha hanaankai laafya tallaabada qabsanwaa
tahay malyuun hebela siista iyo codka fanaanka maxamed suleymaan intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale haddaan dhinacooda milicsanana dhambaalkana assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah baa layidhi mukhtaar daahir dhure iyo maxamed nuur daahir dhure iyo maxamed daahir dhure iyo xasan daahir dhure waa dhammaan ilmo daahir dhure xuseena ku jira xaawo ay ku jirtaa nuuney baa ku jirta iyo sidoo kale nuuriya iyo abaay daahir dhure iyo cadey daahir dhure dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marnayaan baa layidhi cabdirasaaq xuseen maxamed janaay iyo naciimo cabdulle cabdulle oo arooskoodu ka dhacay gobolka baay gaar ahaan baa la yidhi misire waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana caasho waxa uu nagu yimid hooyo aasiye sheekh maxamed yarow iyo aabe maxamed ibraahim salemaan iyo dhammaan reer maxamed ibraahim salemaan iyo adeer yuusuf xasaney iyo adeer axmed xasaney iyo hooyo dahabo cali barre iyo madiine jiidaal barrow farxiya ayaan saciida caasha xaliima iyo dhammaan ilmo reer jiidaal barrow cusmaan waxaana ay dhammaantooda jecel yihiin inay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay gaarsiiyaan bashiir jiidaal barrow iyo muniiro maxamed ibraahim oo ay leeyihiin gabarh ayaa ugu dhalatay dalka holland gabadhaasina waxaa loo bixiyey anfaal bashiir jidaal barrow waxayna leeyihin ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxtarta aamin anigan aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta xigta dhambaalkan waa dhalasho farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ka mid ah oo ugu horeysa hooyo aasiyo sheekh maxamed yarow iyo aabe xaaji maxamed ibraahim salebaan iyo dhammaan reer maxamed ibraahim salebaan iyo adeer yuusuf xasane iyo adeer axmed xasane iyo adeer maxamed qaal iyo hooyo xaawo maxamed ciise iyo hooyo dahabo cali barre madiine jiidaal barrow waa farxiyo ayaana saciida caasha iyo xaliima iyo dhammaan ilmo reer jiidaal barrow cusmaan baa layidhi waxa ay dhaleen iyo waxa ay sii dhaleen baa layidhi waxay hambalyo dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan bashiir jiidaal barrow iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi muniiro maxamed ibraahim oo dhowaan ay gabadh ugu dhalatay dalka holland gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi anfaal bashiir jiidaal barrow waxay leeyihiin noqo tii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin waxaan soo qabanayaa dhambaal ugu horreeya aabe yuusuf bade cigaal iyo hooyo ubax nuur jimcaale filsan yuusuf bade baa la yidhi iyo xamda yaasiin cabdi iyo asme yaasiin cabdi fardowso yaasiin cabdi xamse yaasiin cabdi cabdifataax maxamed yuusuf waa aadan xaamud axmed cabdulaahi caruush cumar maxamed carab cabdulaahi yuusuf cabdi seed yaasiin cabdi seed iyo khadar yunis maxamed iyo cabdiqayuum sheekh xasan iyo axmed siciid yey baa la yidhi iyo axmed xuseen ismaaciil buuxane waxau ku magac dheeryahay gurey iyo meecaad cabdulaahi diriye iyo ibraahim xaamud axmed iyo hodan cilmi xasan iyo raxma faarax bullaale waxay yidhaahdeen ha ka tegina guddoomiyaha dhallinyarada degmada baki bay yidhahdeen waa cawaale cabdiseed dhammaan dadkana iyagoo kala jooga daafaha dunida oo dhan iyo asxaab kale oo aad u tiro badan bay yidhaahdeen oona halkan lagu soo koobi karin waxay hambalyo mehero wacan oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha qarniga bay yidhaahdeen waa tahay saynab yuusuf bade baa la yidhi iyo shaygeeda sacadiin jimcaale cumar oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada boorame ee gobolka awdal isku waara bay leeyihiin oo ubad khayr qabana rabbe idinkala siiyo annagun waxaan leenahay aamiin dhammaal gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray sadiiq aadan xidig iyo maxamed sheekh aadan shire colaad iyo ismaaciil cusmaan bashiir buulle iyo cabdirashiid diiriye cali barre iyo cabdiweli diiriye cali barre iyo muxubo diiriye cali barre saciido diiriye cali barre iyo xukumo diiriye cali barre aamina asad xaashi dhoore iyo nuuro diiriye cali barre iyo dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna hambali gaarsiinayaan daahir diiriye cali barre iyo kowtar cabdi xaashi oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena meherkaas allah ka dhigo kii horseeda guri qeyr qabaa waa tahay ibraahim oo heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa heesta halkudhigeedu yahay waa ku rabaa iyo codkii fanaanada codka macaan luul jaylaani cali iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadadireeda kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doono toddobaadka dambe haddii alla idmo dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo heeskaasi macaan ee fanaanada luul jaylaani cali ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a heestaasina waxay u dambeysay barnaamijkan balyada heesaha iyo sidoo kale guud ahaan idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cashe ibraahim dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo galab wanaagsan